sigaasiyaal lagu magacaabo cabdi aadan hoosow oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan damaca guracnaya xabashada etoobiya lagu gacangelinayo qeybo ka mid ah badda soomaaliya cabdi aadan hoosow ayaa mar uu waraysi siinayay mid ka mid a warbaahinada ayaa ka hadlay ciidamada badda iyo xabashadu dhistay ugu tala gashay in ay ku boobaan kheyraadka soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay in madaxweynaha faransiiska ee ku canbaxay aflagaadiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu gadaal ka soo riixayo xabashida tan kaloo shakigu gelinaysa waxay tahay ciidanka badda ee etoobiya etoobiya waa landlocked marka xaggee loo wadaa ciidankaas tan kaloo shakigu sii gelinaysa waxaa waaye degdegta laleeyahay hala dedejiyo hala madaxweynaha faransiiska emmanuel macron daraad waa ujeeday waa taageersannahay waa ninka ciidankana u tababaray maraakiibtana dhinaciisa ay ka yimaadeen so waxaasoo dhan marka laysu geeyo iyo xaaladda annaga aan ku sugannahay shaki baa ku gelaya midda kale axmedow waxaa jirtaa mararka qaar waxa dadka loo sheegayo waxa dhabtaa waa kaliyihiin wayna dhacdaa oo madaxda marmar bay ku qasban yihiin inay been sheegaan beenta waa been mararka qaar dantooda un ay ku jirto sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jiraan waxyaabo ku hoosdugan heshiiska etoobiya ee dowladda federaalka uuna welwel badan ka qabo arrimahaas la qarinayo lana ogaado waqti aan waxba laga qaban karin so welwelkaygu wuxuu wuxuu yahay waa inta naloo sheegaybaa in kalaa ku hoos jirtawax kalaa qarsan waana soo bixi doonaa marka welwelkayga kale wuxuu yahay hadday jiraan wax kale xilliga aan ogaan doonno haddayba jiraan ma wuxuu noqon doonaa xilli aan waxba laga qaban karinoo dadkan dhibaataysan ma aragtay ay dhibta ugu sii dari doonto si kastaba aatee waxaa aada u soo badanaya siyaasiyiinta ka hadlay heshiisii xaaraanta etoobiya lagu siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya